Beeraleyda tuulada Buurfuule ah oo hoos tagta degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa cabasho ka muujiyey tacabka beeraha sababa la xiriira cayayaanno saameeyey dalagyadii u beernaa iyo fatahaadda webiga Shabeelle oo saameyn ku yeelatay dadka beeraleyda ahaa. Haddaba waa kan mid ka mid ah beeraleyda tuulada Buurfuule oo ka warbixiyey saameynta uu ku yeeshay cayayaanka iyo sidoo kale fatahaadda.
beer shacabkeeda nin kastab ayaa yaqaan walow oo dadka intooda ban badan oo gobolka ku nool beeraley ay u badan yihiin shacabka waa lawada yaqaanaa wax badan oo isbedel ahaa jiro waxaa arkay fasal dhan oo shacab diyaarisi waa kan hadda oon kasoo gudubni oo kala dayrta leh shacabka si loo diyaariya inta badan waxba kama soo goyin hadda waxay waxay isku bedeleen bal waxna waaba laga waayo oo balkiyaaba kasoo dhalanin marka shacabka saasoo maaragtay marna uu samaysan yahay marna wixii yaraay uu kaa gari ka badan uu keenaa marna wixii gelisi oo badan aad ku waynay intaas way inoo dheer tahay fatahaadaha nagu badan weliba sanadahan hadda aan joogno afar iyo labaatan oo hadda aan kasoo gudubnay sanadkii shan iyo labaatanaad waayo hadda waxnoo bilawday oo bish saddexaad aan ka joogno marka intaan fatahaada fasal sanad sanadkii kasii dambeeya wax gaabanay ahaa jirtay laakiin sanadahan waxaan dareemaynaa culeyskeeda nagu sii badan yahay sida hadda labaatan iyo laba kun iyo labaatankii wixii kasoo inta ahay ilaa iyo sagaal iyo tobankii kasoo bilow ilaa iyo meesha hadda aan joogno fatahaadaha zaa'id waaye qadar uu ku aadan waaye lix sano amba wax kusii dhadhow markaa waxaa loo horumari karaa gobolka shacabka ku aadan oo dhulbeereedka ku aadan hadduu ahaan lahay waraab hadduu ahaan lahay hareed waxaa loo horumari karaa intuuna roob bi-in ama webi shabeelle biyo u keenin in beerta laa arigediyo kadibna loo sameeyo beer intay u baahan tahay oo shaqooga ku aadan oo hal iyo lama ahayn sidaasaa loo horumarin karaa si oo maaragtay dalag loogu goosto oo nadiif oo taya leh hadalka beeraleyda tuulada buurfuleha ayaa ku soo aaday xilli diyaargarow looga jiro taabashada beeraha islamarkaana loo baahan yahay in la taageero dadka beeraleyda ah